wararka laga helayo deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaayo oo kulamo ay uga socdeen odayaal ka soo jeeda beelaha side iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan duleedka magaalada kismaayo ayaa guuldarro ku soo dhammaaday kadib markii koloneel barre aadan shire barre hiilaale uu diiday dalab ugu yimid odayaasha wariyo madax bannaan oo ku sugan deegaanka goobweyn ayaa u xaqiijiyay warbaahinta wadajir in la isku afgaran waayo qodobadii ay soo bandhigeen odayaasha oo sheegay in barre hiilaal ciidamadiisu ay hubka dhigaan taasoo koloneel barre aadan shire iyo saraakiishii la socotay ay ka biyo diideen ama garinkii dambe shalay odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada sabca casharaad waxaa la dhihi karaa shirkaasi wuxuu ku dhammaaday fashil maadaama aan isku afgaran waayo qodobadii ay soo bandhigeen odayaasha qodobada ay usoo bandhigeen korneyl barre hiiraale iyo raggii mas-uuliyiinta ee ku sugnaa deegaanka goobweyn maxaad inoo usheegi kartaa kuway yihiin qodobadaana jirta axmed umar laakiin qodobka ugu muhiimsan ee laisku marwaaye ayaa ahaa in ciidamada hubka laga xareeyo muddada shan iyo toban beri ah marka saraakiisha ciidamada iyo berhiirawa arrintaasi ay ka beridiideen waxayna sheegeen haddii hubka dhigisay jirto in labada dhinacba hubka laga dhigo islamarkaana baalihii dagaalamay ee loo sameeyo dib u heshiisiin marka waxay sheegeen in dhinacooda oo keliya in hubka laga dhiga wax suurtagala aysan ahayn arrintaasina way ku gacanseereen waa tahay marka mar haddii xaalku sidaa yahay rajada muuqata maxay tahay mar haddii odayaashan ay kasoo laabteen deegaanka goobweyn haatan ay ku wajahayeen magaalada kismaayo maxaa ku muuqanayay runtii waxaad moodaa axmedow in maalmihii ugu dambeeyey arrintaasi xooggay ay saarayeen ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka haddii aan lahayn wasiir ku-xigeenno iyo baarlamaanka ugu dambeyntii xalka ugu dambeeyey ayaa ahaa in loo soo diro odayaasha dhaqanka ee beesha marka arrintaasi ma rajo aada u weyn maaha ayaa laisku dhihi karaa heshiiskii ra-iisul wasaaraha iyo maamulku meelgaarka ee jubba ay ku kala sixideen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa qodobada ku xusnaa waxaa ka mid ahaa in ciidamada uu hogaamiyo koloneel barre aadan shire barre hiiraale hubka dhigis lagu sameey islamarkaana loo furo xero tababar ah si kastaba arrintu ahatee inkastoo ay jiraan qodobo kale oo laba dhinac ay isku afgarteen ayaa haddana waxaa dib ay ugala noqon doonaan odayaasha dhaqanka magaalada kismaayo halkaasi oo ay ku sugan yihiin saraakiil xildhibaano iyo wasiiro uu ka tegey ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed oo iyagu dhowaanaanba ku sugnaa magaalada kismaayo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere